halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada haddaba dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabkii rasuul bawlos oo ka kooban waraaqo uu u qoray dadkii reer rooma kitaabkanu waa waraaqado cajiib hoo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayey kiniisaddii reer rooma waana kuwo uu ku laran yahay waxgarashada ruuxa
isay begraagdu ku curatayo abunagacayni cebiyo ciqaab isay begraagdu ku curatayo nagacayni caabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow nagacayni aabow cebiyo ciqaab hadduu ku curatayo cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo nagacayni aabow cebiyo ciqaab lageshay kii soo celiyo nagacayni aabow cebiyo ciqaab caalamkan rabbigu ku ku cafiyo nagacayni aabow cebiyo ciqaab
Magacayni abow
markii inoogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii dheerayd ee ku saabsanayd sida uu halis u yahay carabka aadanaha waxaan markaa isla aragnay in xitaa uu ka sii khatarsan yahay micida masaska haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka reer rooma cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan afkooda waxaa ka buuxa habaar iyo qadhaadh haddaba bawlos waxa uu horay u sii wadayaa faallada ku saabsan dabiicadaha aadanaha iminkana waxa uu eegayaa tan afraad ee dhakhtarkan weyn uu ka leeyahay dadka waxaana uu leeyahay afkiisa waxaa ka buuxa habaar iyo khiyaano haddii aad dhegaysato waxa maanta dadku ay isleeyihiin waxaad arkaysaa in cay ama aflagaado ay ka buuxdo niyadahooda waxaa afkooda ka qubmaya cay iyo aflagaado ay isku geysanayaan haddii aad doonayso inaad tijaabiso in dadka afkooda ay aflagaado iyo jareexo ka buuxaan intaad dariiq istaagto bal nin feer ku dhufo oo bal eeg waxa uu kugu yidhaahdo intaanu dagaalka kugu bilaabin marka hore waa in uu kucaayaa cid waliba oo uu yahayba xitaa hadduu yahay nin sheekha taasaaba ugu daran waayo waxa uu leeyahay naga tag barakada fag allah kaa siiye marka aayaddan waa dhab oo dadka waxaa ka buuxa habaar oo loola jeedo markii aad waxyeesho in ay aflagaado iyo habaar isugu kaa darayaan waxaa haddaba aynu eegaynaa eeddii shanaad waxaana aynu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan cagahoodu waxay u dheereeyaan inay dhiig daadiyaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciye ah oo weliba wax inooga sheegaya ama inooga bidhaaminaya xaajadan ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubkiisa konton iyo sagaalaad aayadda toddobaad sida tan cagahoodu shar bay u ordaan oo waxa ay u degdegaan inay dhiig aan xaq qabin daadiyaan fikiradoodu waa fikirro xumaaneed baaba iyo halligaad ayaa jidadkooda dhex yaal haddaba miyaanu kaasu inaga siinaynin sawir cad xaaladda dadka marka la leeyahay cagahoodu shar bay u ordaan haddaan eego aayadda lix iyo tobnaad ayaa waxaa qoran sida tan jidadkooda waxaa yaal hoog iyo ba haddaba dadka waxa ay ka tagaan baaba iyo ulhumo waxaana markhaati ka ah hadalladii ishaaciyaha sida ku qoran aayaddii toddobaad ee aynu soo xigannay haddaan eegno aayadda toddobiyo tobnaad ee isla warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma ayaa waxaa qoran sida tan weli waxaynu ku jirnaa haddaba inaannu idiin bidhaaminno sida qalbiyada dadku ay yihiin si markaa loo helo dawo waxaana qoran jidka nabaddana ma yaqaanin war miyaanay taasu la yaab ahayn haddaba dadku ma yaqaaniin waddooyinka ama dariiqa nabadda waxaad eegtaa dunida maanta ma waxaa la odhan karaa waa duni nabadeed laakiin dadku nabad ma haystaan taasaana xaqiiqdu ay noqonaysaa bal waxaad akhrisataa jaraa'idiyada waxaanaad arkaysaa in dad badani ay dunideenna ku dhimanayaan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan cabsida ilaahna indhahooda ma hortaal bawlos ayaa waxa uu isku darayaa dembiyada dadka oo dhan markaan eegno jumladii ugu dambaysay bawlos waxa uu caddaynayaa in dadka ayan ka cabsanaynin ilaah dadku waxa ay u nool yihiin ama u ficiltamaan sida inaannu ilaah jirin sida daacadda ahna dadku waxa ay dafireen ilaah haddaba miyaanu ahayn sawir si cad u qeexeeya bani aadmiga markaad eegto hadallada halkan uu bawlos inagu siinayo iminka waxaad eegtaa tuducda ugu dambaysa ee bawlos dembiga uu ka leeyahay waayo waxaa jira kuwo weli odhanaya waxaanu haysanaa sharciga oo waxaanu dhowraynaa sharciga oo sharciga ayaanu ku dheganaanaynaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma ayaanu eegaynaa haatanna aayadda sagaal iyo tobanaad ee isla cutubka saddexaad waxaana qoran sida tan waanu ognahay in wax alla wixii sharciga uu yidhaahdo uu ku leeyahay kuwa sharciga ku hoos jira in af kasta la xidho oo dunida oo dhammuna ay ilaah ku hor gardarnaato haddaba waxaa intaa bawlos inoogu sheegayaa in dadka ay xaqnimo ka heleen sharcigii muuse waxaa markaa taa lagu mataali karaa dadka qarka u saaran inay quusaan oo badweyn ku jira oo helay caleen moos oo badda dul sabeynaysa miyaa caleentaasi ay inaba caawiyeysaa qofkii badda ku jiray haddaba kuwa sharciga ku dheggan ayaa sidaa lagu masaalayaa oo waa sida nin diyaarad ka soo booday oo intuu baarashuuto ku soo boodi lahaa dhagax ku soo booday ninka innaba caawimaad heli maayo laakiin dhulka ayaa uu ku soo dhacaya oo balaaya ku dhacaysa waana nin dhimasho ku sii jeeda haddaan markaa horay uga sii soconno faalladaa gaaban ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddexaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq ku noqon maayo ilaa hortiis waayo sharciga ayaa lagu gartaa dembiga iminka waxaan qof waliba maanta ku leeyahay waa kuwa rumaysan inay sharciga dhowraane ama dhowrayaane oo ku badbaadayaane bal aayaddan ka fakera oo micneeya waa marka bawlos uu leeyahay maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq ku noqon maayo ilaah hortiis waayo sharciga ayaa lagu gartaa dembiga waxaa laga yaabaa dhegaystaha soomaaliga ahow inaadan garanin hadalka ah sharciga ayaa lagu gartaa dembiga balaan kuu fasiro sharciga waxa uu kuu sheegayaa waxyaabo badan sida macaasida dilka guurka iyo wixii la halmaala haddii markaa aad tidhaahdo waxaan guursanayaa naagta aabbahay furay sharciga kuu oggolaan maayo markaana miyaanu haddaba sharciga ahayn waxa kuu sheegaya waxa dembi yahay sababtaas buuna sharcigu u joogaa waana in aad ku garataa waxa dembigu yahay habase yeeshee isagu xaq kaa dhigi maayo intii qofka uu heli lahaa badbaado sharciga ayaa waxa uu muujinayaa in qofkaasu yahay dembiile haddaba markaad eegto aayadda labaatanaad ee aynu idiin soo akhrinay oo aad la barbar dhigto tan koob iyo labaatanaad ee aynu idiin akhrin doonno ayaad arkaysaa inuu jiro kala dhaqaaq oo waxaa ka soo baxaysaa ama aynu ka soo tegaynaa gudcurkii waxaanan imanaynaa iftiinka iminka ayuu bawlos bilaabayaa inuu ka hadlo badbaadada wanaagsan ee ilaah maadaama uu horay uga soo hadlay waxyaabaha ka khaldan dadka ayaa uu iminkana waxa uu doonayaa inuu u sheego sida ay dadku ku wanaagsanaan karaan waxaana uu ka hadlayaa waxa ku saabsan rumaysadka oo aynu ku sharaxayno inta ka dhiman cutubkan sababtaa aawadeed ayaannu haatan gelaynaa maaddada ah xaqnimada ilaah siba markaa aynu xaqnimadii ilaah wax uga ogaanno ayaa waxaa habboon inaan isla eegno cutubka saddexaad aayaddiisa koob iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin haatan sharciga la'aantiis ayaa xaqnimadii ilaah la muujiyey waxaana u marag furay sharciga iyo nebiyadii waxaa halkan ku qoran xaqnimada ilaah ayaa waxa ay ka macno tahay sida ilaah xaq u yahay bacdamaa xaqnimo aysan noqonaynin sifaalaha ilaah maxaa wacay waa heer dadka laga doonaya ee ilaah wuu dhaafay ama ka sarreeyaa heer xaqnimo xaqnimo waxaa u baahan kan og inaannu xaqnimada heerkeeda ku socon karin hadiyo goorba waxaa ku qoran kitaabka ishaaciyaha cutubka lixdan iyo afraad aayaddiisa lixaad oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore baalka sagaal boqol iyo konton sida tan oo xaqnimada yaduna waa sida dhar wasakha kulligayuna waxaynu u engegnay sida caleen oo kale oo xumaatada yadiina sidii dabayl oo kale ayaa inoo kaxaysataa markaana xaqnimo uma baahna ilaah si uu kaga gudbo xaqdarro waayo heerka waxaa lagu cabbiraa aadmiga habase yeeshee waa run in ilaah xaq yahay mase ahan in uu u baahan yahay waayo waxaa qoran sharciga la'aantiis ayaa xaqnimada ilaah la muujiyey waxaana taa loola jeedaa in aniga iyo adiga sharciga aynu ku aragnay waxa wanaagsan iyo waxa xun laakiin ilaah sharciga la'aantiis ayuu xaq ahaa fasirka aayaddu waa kaa haddaba su-aashu waxa ay noqonaysaa waa maxay xaqnimada uu bawlos ka hadlayo bawlos waxa uu ka hadlayaa xaqnimada ilaah bixiyo ama keeno ciise masiix waxa uu noqday xaqnimadeenna waxaana taa aynu ku arkaynaa in bawlos uu ku sheegay warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka koowaad aayadda soddonaad sida tan laakiin xaggiisa waxaad ku jirtaan ciise masiixkan inoo noqday xigmadda xagga ilaah iyo xaqnimada iyo quduusnaanta iyo madax furashada haddaba way inoo ahmiyad ballaaran tahay dhegaystayaal inaan garanno inuu yahay kan ina siinaya xaqnimadiisa mana aan shay aniga iyo adiga aynu habayn karno laakiin waa wax ilaah oo keliya inoo samayn karo xaqnimada ilaah ina weydiisanayo ayaa ilaah qudhiisa ina siinayaa waa xaqnimada qaybta ka ah sharciga ee aadan heli karin saaxiib waana inaadan waxba dhowri karin amaadan samayn karin sharciga ilaah keenayana ma ahan inay samata bixin ku siin karaan waxaase runtu ku guntan tahay inaadan dhowri karin sharciyada ilaah ilaah kuguma badbaadin sharciga waxaana sababtu ay noqonaysaa inaadan kaamil ku ahaan karaynin amaadan ku dabooli karin sharciga ficiladaada ilaah aqbali maayo kaamil darro adiga iyo aniga laynaga fili maayo inaan kaamil noqonno welibana markaana way iska caddahay inaanu ilaah inagu badbaadinaynin sharciga haddaba marka uu leeyahay waxaana u marag furay sharciga iyo nebiyadii ayaa taasu ay ka macno tahay in sharcigii muuse lagu sheegay qurbaanka dembiga oo ah in dhiig loo bixiyo dembiga ama loo daadiyo oo taasuna waxa ay tilmaamaysaa masiixa nebiyadii way u markhaati fureen oo waxaa ishacyaah leeyahay sida ku qoran cutubka caanka ah ee konton iyo saddexaad aayaddiisa lixaad sida tan dhammaanteen sidii idubaynu u hallownay midkeen waliba jidkiisuu u leexday oo rabbigu waxa uu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan markaana sharciga iyo nebiyaduba way u marag furaan bilxaqiiqa haddaan dib ugu noqonno warqadan ahmiyadda ballaaran ee rasuul boolos u qoray reer rooma cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana weeyaan xaqnimada ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga ciise masiix oo ah in alla inta rumaysato oo dhan waayo kala duwanaan ma leh waxaan garanayaa in beri hore ay ila ahayd in nimcada ay u baahan yihiin oo keliya dembiilayaasha oo aynu u baahanayn dadka kale ee aan dembiilayaasha ahayn oo ayan u baahnayn dadka kale ee aan dembiilayaasha ahayn habase yeeshee maanta waxaan garanayaa in nimcada ilaah ay gaarsiisan tahay qof waliba haddaba mid waliba oo innaga inaga mid a waa baadi haddaanu masiixa ku jirin adigu waa in ama aad ku badbaaddo masiixa gudihiisa amase gebi ahaanba baadiyowdo innaga oo dhan waxaynu u baahan nahay xaqnimada masiixa waayo kala duwanaan ma leh oo isku sibay inoogu imanaysaa xaqnimada masiixa waxa ay inoogu timaadaa rumaysadka masiixa waa marka aynu rumaysanno ciise masiix haddaba masiixiyiintii hore nin ka tirsan ayaa ka faallooday xaqnimadan waxaana la oran jiray william cunningham oo waxa uu yidhi markaannu sharciga ku hoos jirno ilaa waxa uu inaga dalbanayaa xaqnimada ka timaada dadka laakiin markaannu nimcada hoos nimaanno waxa uu ina siinayaa xaqnimada dadku u baahan yahay xaqnimada ilaah waa midda xaqnimada ilaah ay tabanayso ama ay dalbanayso taasoo uu dadkana ka doonayo ayaa uu yidhi cunningham haddaba faalladaasu waa mid qoto dheer laakiin way wanaagsan tahay inaan dhuuxno macnaha nin kale oo la yidhaahdo dor jarles ayaa isna waxa uu leeyahay xaqnimada ilaah waa abaddan waxaana ay haddii aan helno ama yeelanno raalli garaynaysaa ilaah oo wuu ku qancaya doctor brookna waxa uu leeyahay xaqnimada ilaah doonayo ayaa waxaa inoo noqday wiilka oo ah ciise masiix oo ruuxa quduuska ah ayaa inoo sheega rumaysadkuna wuu adkeeyaa waa tafaasiil aan wax loo dhigaa la arag oo sidaannu arkayno waxaa xaqnimadan lagu adkeeyey rumaysad mase ahan camallo haddaba aynu eegno aayadahan ku qoran warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer roome cutubka saddexaad aayadaha labaiyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan oo waxaa qoran waxaana weeye xaqnimada ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga ciise masiix oo ah in alla inta rumaysata oo dhan waayo kala duwanaansho ma leh maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah balaan tafaasiil idinka siiyo aayadahan waxaa bawlos leeyahay xaqnimada lagu helo rumaysadka xagga ciise masiix oo ah in alla inta rumaysato oo dhan waayo kala duwanaansho ma leh horay buu u sii socday waxa uu leeyahay sida aayadda saddex iyo labaatanaadi leedahay maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah markaana hawshan laynoo sameeyey waa mid aynu rumaysanayno mase ahan mid camalladeenna lagu ogolaanayo waayo masiixa qudhiisaa leh sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka lixaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan sidan markaasoo ay culimmadii weydiiyeen su'aal iyagoo leh sidaa aawadeed waxa ay ku yidhahdeen maxaanu yeelnaa si aannu shuqulladii ilaah u samayno ciise waa u jawaabay oo ku yidhi kanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray haddaba ahmiyadda ay leedahay xaalka halkan lagu adkaynayo ama helidda xaqnimada ilaah ayaan ahayn oo keliya ficilka rumaysadka iyo in shuqul uu ku jiro rumaysashada oo loola jeedo inaad ilaah shuruud ku rumaysanayso haddaba wax shuruuda oo kale oo kuu geynaya rumaysadka ma leh waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad rumaysato mase aan in aad camal ku darayso si rumaysadkaaga loo aqbalo nin xeeldheere ah oo masiixiya ayaa yidhi maahan rajada aad ku qabto masiixa waxa ku badbaadinaya waxaase weeye masiixa waxa ku badbaadinaya isla sidaa oo kale maahan rajada rumaysadka waxa ku badbaadinaya laakiin waa rumaysadkaaga ciise masiix waxa ku badbaadinaya mana ahan farxadda rajada waxaa ku badbaadinaya waxaase ku badbaadinaya shuqulkii ciise masiix ee ahaa inuu dhiiggiisa inoogu daadiyey isku tallaabta waana in aad taas maanka ku haysataa saaxiib haddaba xaqnimadu waa sida dhar oo kale waa wax ay helayaan in alla intii aadan ka soo farcantay laakiin waxaa la siinayaa uun kuwa rumaysta oo dhan wuxuu kaloo leeyahay qof waliba wuu u baahan yahay oo la'aanteed badbaado la arki maayo maxaa wacay waxaa qoran maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah haddaba marka sidaa la leeyahay ayaan loola jeedin in dembiilayaashu ay isku mid yihiin waxaa u dhexeeya farqi ku aadan dembiyada ay gelayaan sida ay u kala duwan yihiin haddaba macno ma leh sida dembiyadu u kala duwan yihiin marba haddii aynaan garanaynin ammaanta ilaah waxaase wanaagsan in uu huwanaado qofka xaqnimada ilaah ee lagu helo sayid ciise masiix haddaan horey idiinku sii wadno xigashada warqaddii reer rooma ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddexaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcada xagga madax furashada ciise masiix ku furtay haddaba marka la leeyahay hadiyad ayaa taasu ka macno tahay wax aan la shaqaysan marka bawlos ayaa leh iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa haddaba inta ku arki maysid ama ku arki mayno inaan xaqnimadaas ku helnay wanaaggeenna aawadiis haddaba sidaan aragnay ma jirin ama la heli maayo wax dabiicad ahaan aan leennahay oo keenaya ama laasiminaya nimcada ilaah oo aan ka ahayn inay noqotay wax loo baahan yahay oo aan la'aanteed la noolaan karin markaana waxaan ku helnay nimcadiisa iyo raallinimadiisa xaqnimadan waana ficil uu keenay jaceyl waxaa bawlos oo faalladiisa sii wata leeyahay nimcadiisa xagga madax furashada ciise masiix ku furtay oo ah tan keliya ee lagu helay xaqnimada rumaysadka ku timaadda haddaba madax furashada waxa ay mar waliba ku xidhan tahay nimcada ilaah sababta ilaah u badbaadin karo aniga iyo adiga ayaa waxa ay tahay in laynaga soo furtay ama laynagu soo furtay dhiiggii masiixa ama masiixu ina soo furtay oo waxa uu masiixu bixiyey ciqaabtii dusha inaga saarnayd waxa uu inoogu dul dhintay isku tallaabta si furashada uu inooga dhigo wax la heli karo oo ka duwan sidii beri hore ay ahayd waxaad markaa arkaysaa in xaqnimada rumaysadka ku timaada ayan ku iman karin oo keliya saamaxaadda dembiga waxaase ay ka macno tahay ama ay ku makaabsan tahay xaqnimada masiixa markaan dhanka kale ka eegno ayaa loola jeedaa inaynaan weli gaarin ammaantii aadan intaanu dembaabin laakiin waxaa layna dhex gelinayaa masiixa halkaasoo aynu ku ahaanayno wiilashii ilaah weligayo haddaba waxaan idiin sheegayaa in bani aadmiga ay dembiilayaal yihiin dabeecad ahaan markii aad eegto sida dadka maanta ay yihiin iyo sida ay isaga indhatirayaan xaqaa'iqa ayaad arkaysaa in inkastoo ay ahludiin iska dhigayaan haddana ayan garanaynin xaqnimada waxa ay la tahay haddii ay xajiyaan sharciyada loo sheegay kuwaasoo maalin waliba ay ku xadgudbayaan laakiinse maanan aragnin ay u xaqiiqsan tahay inuu janno gelayo markaan milicisaday dadkayaga waxaase aan diiradda saarayaa in dadku ayan ka fekerin hadalladii ilaah oo ayan inaba eegaynin wanaagga rabbiga iyo xaqnimada lagu helo masiixa oo ku timaada rumaysad sidii bawlosba inoo sharaxay waxaa markaa aan filayaa dhegaystayaal in ilaah idinku barakadayn doono ama horeba idinkugu barakadeeyey dhegaysiga waxbariddan cajiibka ah ee ka imanaysa kitaabkii reer rooma oo bawlos ku guubaabinayo masiixiyiinta waa kuwii ku noolaa reer rooma iyagoo ruuxa quduuska ahina wax u iftiiminayo haddaba way garteen in xaqnimadu ay ku timaaddo reer rooma rumaysad ugu dambayntii waxaana halkaa jiray faafitaan badan oo injiilka uu ku faafay yurub waxaan rajaynayaa weliba in soomaaliyana uu ku faafi doono oo ay dadkuna raadin doonaan xaqnimada ku timaadda rumaysadka ciise masiix oo aasaas looga dhigay wax waliba iminkana aynu wada dhegaysanay dhegaystayaal qhasiidadan ay inoogu luuqeeyaan culimo masiixiyiin ah
arliga umi inankiisa ku aamino annaguna waana jecne irxamowna naxariiso arliga ume inankiisa ku aamino annaguna waala decne irxamowna naxariiso ila arliga yimido arrinka amrayu aha iminka ayeerogane irxamowno naxariiso casiisow adaa casumo cunugagi ugu ciyo carshigaga ceedka siiye irxamowno naxariiso jannadiisii buu ku jire annagoo noo jiir damqaado jaaxiimow naga joojiye irxamowno naxariiso dhiiggiisii ayuu loo daadsho dembigayna loo daldaalo dushiisa ayuu ku qaadee irxamowno naxariiso sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin